hebel iyo hebelow idinka ayaan carruurta idiin dardaarmay buu ihi laba nin lam yanfarid axaduhumaa midkood tasarufka ku keliyoobi maayo wixii kastay wada qabanayaanba lamaaniyo wada jir bay u wada qabanayaan dee shardiga ayaa lagu camalfalaya ilaa an saraxa bihi infiraadka inuu caddeeyo mooyaanuu yidhaahdo mid kastoo idinka midaba wasi ayaa iga tihin markaa mid walba mar hadduu mid walba gaarkiisa ula dardaarmay inuu infiraad ugu tasarufo keli ayuu leeyahay caqdigan haddaba isaagu waa jaa-isu arafayn waxa uu yidhi sheekhu haddaba walilmuusi kii dardaarmay iyo walwasiyi kii loo dardaarmay alcaslu ayuu leeyahay macnaha kii muusigee dardaarmay wuxuu leeyahay caslulwasiyi wasigii inuu casilo oo bimacnaa uu ka noqdo dardaarankiisii u dardaarmay arrinkaa wasiguna wuxuu leeyahay caslu nafsihi nafdiisa inuu casilo oo arrinkii yidhaahdo waan ka noqday mataashaa mukhtigu doono waa wakaaladii oo kale ayuunbay la mid tahayoo mid waliba waa ka noqon karaa marka waxaa la yidhi rujuuc baa ka wanaagsanaa xagga muusiga marka laga eego dee waa kama qod weeyaan waidaa balaga طiflu markuu wiilkii yaraa qaangaadho wanasacahu fi linfaaqi uu kula doodo nafaqayntii aleyhi guudkiisa sudiqa alwasiyu ayaa loo rumayn aw fii dafcin ilayhi ama uu dhiibidayuu kula moodooday bacda albuluuqi sudiqa alwaladu waladka ayaa loo rumayn waxuu sheekhu leeyahay ilmihii yaraayee wax loo hayey ayaa qaangaadhay dabeedna wasigii ayuu kula dooday nafaqayntii imaad nafaqayn buu waxba imaadsiin buu meesha waa la sheegay waan ku siiyey buu yidhi sudiqal wasiyu wasiga ayaa loo rumaynayaa biyamiinihi baa loogu rumayn maxaa yeeley isaga ayaa la aaminay dee maalin walba wuxuu siinayay inuu markhaati u soo taagaanaa waa adkaanaysaayo dee daasadii caanu u keenayay iyo kulba maalintii wixii yaraa u dhiibaya haddii la yidhaha maalin walba markhaati keen waa adagtay ninkanna waa la aaminay sow lama qabsanin isaguun markaa ha la yidhaahdo kitaabka maruu bismillah bisagaa la odhanaya aw fii dafcin ilayhi u dhiibid baa laysku haystaa wuxuu kula dooday war maalkaygaysi maalkeed sowtaan kal hore ku siiyey halkaasaa laysku haystaa imaad siina maalkaygaysii inuu u hayeyna waa loo ogaa bacdalbuluq intuu qaangaadhay baanay isku haystaan waan kuu dhiibaye imaad dhiibin sudiqal waladu waladka ayaa loogu rumaynayaa biyamiinihi fa ashhiduu calayhim baa la yidhi dee markaa u dhiibaysaan maalkooda markhaati geliya markaa markhaati marka dee iska wareejinaya wixii lagu ogaa inuu markhaati ku soo ogaanaa wax dee adag maaha markaa hadduu markhaati waayo waladka ayuun baa la dhaarinaya wixiisii loo dhiibin dabeetana ke iska keeni weeye xoolihii kitaabu lwadiicati wadiicadii ayuu kitaab yahay marka wadiica luq ahaan waxaa la yidhaha shay lmawduuc cinda gayri saaxiibihi lilxifd waa shay cid aan lahayn la ag dhigay oo la yidhi ilaali shay qofkii aan lahayn la ag dhigay oo la yidhi ilaali weeye wadiica sharci ahaan isu dhiibidda ammaanada la isu dhiibiyo waa la yidhahdaa shaygaa cayntaa lafdeedana waa la yidhaahdaa wadiica min wadaca shay-u bimacnaa sakana wuu xasilay wixii dee halkaasuu iska yaalaa ninka agtiisa ama fulaanun fii dacatin bay ka timi bay yidhaahdeen bimacnaa raaxo oo dee ninkanaa ilaalinayo oo halkaasay alaabta iskaga raaxaysanaysaa sharci ahaan asaxaan waxaa la yidhi waa caqdi oo xaqiiqadeedu sharci ahaan waa wakaalasho qofkii aada u wakaalanayso in waxaa kuu ilaaliyo oo ku xifdiyo ayaa la yidhaahdaa waxaana u asala ayadda alla yidhi in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wuxuu alla ydin farayaa inaa u gudataan ammaanooyinka ehelkeedii waxaa la yidhi waxay ku soo degtay markii cuثmaan binu طalxa ninkii la odhan jiray miftaaxii kacbada laga qaaday ayay ku soo degtay aayaddu halkaa ha ku soo degtay haddana waa caam alcibraةu bicumuumi اlafdi laa bikhusuuصi الsabab cibradu waa lafdiga caamnimadiisa iyo wixii soo hoos gala un mooyaane maha sababtay ku soo degtay aayaddu falyuؤaddi ladii tumina amaanatahu aayaadkaas aydan ha gudo kii la aaminay amaanadiisa addi lamaana iyo xadiidkii rasuulku sala la alay sl uhi ammaanada u gud ilaa man itamanaka walaa tukun man khaanak cidda ku khiyaanaysana ha khiyaamaysanin cumar binu khadaab ayaa waxaa la yidhi wuxuu yidhi layucjibannakum min arajuli dandanatuhu ninka adalbadnaantiisa iyo nuwnowdiisu yaana idin cajab gelinine laakiin man adda alamaana qofka ammaanada gutaa wa kafa can acraadi innaas dadka acraadooda iyo waxkasheegoodana iska ilaaliya fawa rajul kaas ayuun baanina dadkuna waxay dan u qabaan weeyaano baahi ayaa loo qabaa marka arkaan bay leedahay afar ah wadiicadu waa muudic waa ka wadiico dhigaya iyo muudac muudic iyo muudac bikasri daali bikasri daali wafatxiha muudic waa ka wadiico dhigaya muudacna waa kala wadiico dhigaya iyo wadiica iyo siiqadii intaas weeye wadiica bimacna alcayn almawduuca ka muudaca wadiicna waa la yidhaahdaa waxau sheekhu uhi man cajaza qofka kari waaye can xifdiha ilaalinteeda xaruma calayh waxaa ka xaran qabuulaha inuu aqbalo waman qadara qofka kale walam yahiq biamaanatiina aan ku kalsoonaan kuriha waa loo karaayeystaa fain wahiqa hadduu ku kalsoonaan u suxiba waa loo sunneeya wuxuu yihi sheekhu qofka ka caajisa ilaalinteeda waxaa ka xaranaya inuu aqbalo oo masalan caajisidaasina waxa weeye wuxuu og yahay waxa inaanu iska hananaynin oo ha dhowtay inuu ku soo muruxsanayo ula baxayo ayuu og yahay markaa ilaalinteeda ninkaasi waa ninaan karaynin oo ka caajisay xarum caleyh qabuulaha inuu dhigtaba waa ka xaran markaa mar haddaanu iska hananayn waa dhow la soo baxayo ha isdhaafiya marka horeba waman qadara qofka karaya ilaalinteeda ama masalan xifdigeedu waaba haynteedii iyo ilaalinteedii yaanu isaguba qaadanayn ayuu ka caajisay xaruma caleyh qablo inu aqbala ayaa ayaa ayaa ka xaaraana waman qadara qofka karaya ilaalinteeda isla markaana waa amiin walam yahiq biamaanatihi ammaanadiisana kuma kalsoona ee khiyaanu naftiisa uga yar baqanaya wuxuu leey waarbaarbaad waxba laga iibsan waayaayo dee baashaasuna ay ku samaysotaa basaaradii waxbaa jire kuriha lahu qabuulaha isk imika waaba isku yar kalsoon yahay waxbaa u yar haye wuxuu leeyahy arba bay kugu yar basaaradoodaayoo dabeedna waxaad ismarisaa markaa waanu ammaanadiisi baanu ku yar kalsoonayn kuriha waa loo kalaysaa kaa aqbalitaankeeda fain wasiqa hadduu xifdigeedii karayo ammaanadii nafdiisana ku kalsoon yahay istuxiba lahu qabuulaha inuu aqbalo ayaa loo suneeyaa maxaa yeelay tacaawunkii la ysfaray ayay ka mid tahay haddaanay weliba ku caynoobin haddii laakiin cid kale oo meesha ninkaa ninkiina waad aragtaa waa la dhacayaayo wuxuu meel u dhiga ma hayo cid alla cid kale u dhiibana mahay waajib bay kuu noqotaa markaa wa sharduhumaa shardu muwakilin wa wakiilin wa yushrad waxaa la shriiqatu lmuudici ayaa la tagaa ka istawdactuka haada aw istaxfadtuka aw anabtuka fii xifdihi ereyadaas ayaa la shardiyaa walasacu annahu laa yushtaradu lama shardiyo alqabuulu lafdan lafdi ahaan inuu ku aqbalo lama shardiyo wayakfi lqabd laakiin waxaa ku filan inuu gacanta ku dhigo waxau leeyahay sheekhu shardigoodu muudic iyo muudac shardiga loo shardiya waxa weeye shardu muwakilin wa wakiil waa ninkii wax wakaalanayay kii la wakaalanayay shardigoodii uun waa wakaala une waa shardu muwakilin wa wakiil ninkii wax wakaalanayay iyo kii la wakiilanayey qofkii ay wakaaladiisu ansaxaysay inuu cid wakaasha qofkii ansaxaysay inuu wax wadiico dhigaana way bannaan tahay qofkii ay ansaxaysay in la wakaashaa in wadiico loo dhiibaana waa bannaan tahay markaa muwakilkii wax wakaalanaya wakiilkii la wakaalanayey ayuunbaa u shardi ah shuruuddii ay lahaayeen ayuunbay ku wana leeyihin siiqadii baa halkan inoo galo wayushtaradu siiqatul muudici ka wax wadeecadhiga waa inuu siiqo la yimaadaa oo uu yidhaahdaa istawdactuka haadaa shayganaan ku wadeeca dhiga istaxfadtuka shaygaasaan yacni ilaalin kaa inaad ilaaliso kaa doonay taada iyo siintu mar haddaanay ka mid ahayn dalab bay faa'iideeyeen waa lialab yacni ilaalintiisa dalabtu minka xifdahu inaad ilaaliso shaygan aan kaa doono aw anabtuka fii xifdi waxaan yacni naayib kaaga dhigtay shayga ilaalintiisa shayga ilaalintiisa ayaan naayib kaaga dhigtay wala saxu annahu laa yushtaradu alqabuulu lafdan waxaana shardiya buu yidhi wadiicada in aqbalitaankeeda lafdi ahaan iyo dhawaaq ahaan lagu aqbalo waxba shardi maaha bal yakfi qabd qabdi wayakfi lqabd qabdi ayaa ku filan hadduu idhaahdo war shaygaasaan hebelow wadiica kuu dhigtee shaygaa halkaa dhig isagoon hadlinba inuu ka qaado dabeedna qasnada ugu ridaa waa ku filan waan aqbalay inuu yidhaahda waxba shardi maaha walow awdacahu sabiyun hadduu sabi wadiica dhigo ow majnuunun maalan buu idhi lam yaqbalhu ma aqbalaya fain qabila hadduu aqbalana damina waa magdhabaya waxa uu leeyahay sheekhu sabi alaabsita ama nin waalanoo alaabsita ayaa wadiica dhigi waa maal wuxuu hi halkaa idhi lam yaqbalhu ma aqbalayo maxaa yeelay dee ehel baanu ahayn wax wadiica dhigid iyo caqdi la geli ehel baanu ahayn haddii uu maalkii ninkaasi aqbalo oo uu gacanta ku dhiga damina waa magdhabayaa maxay leey idni muctabara baan jirin qaasi buu la mid yahay qof dhacay oo kale uu la mid yahay markaa mar hadduu qof waalan ama ilmo yar uu wax ka qaado waan ku haynayaa nin dhacay unbuu ka dhigan yahay oo masalan haddii uu dee masalan laga magdhabayo iyo dee aqsal qiyam ayaa laga ma qiimadii kii ugu dheeraabaa laga magdhabaya sidii qaasibka oo kale walow awdaca sabiyan haddaba isagii baa intuu la soo cararay ayuu sabi wadiica dhigay walow awdaca sabiyan mu maalan agdhigay fatalifa cindahu agtiisa ku dhintay lam yadman ma magdhabayo wayna talafu hadduu magdhabana damina waa magdhabay fila sax haddaan qaban waalmaxjuuru calayhi bisafahin ka sabiyin buu la mid yahay wuxuu sheekhu leeyahay hadduu qof weyni maal ag dhigo wadiica dhige sabi ama mid waalan buuhi ii hay fatalifa cindahu waa ku dhintayoo dee halkii mafrashkii uu saaray mid yaro dukaan haysta ayaaba u yimo dabeedna halkii mafrashkiiba uu shayga iska saaray dee midbaa usoo galo iska qaatay lam yadman kaa yaray wax loo dhibay ama kaa waalanay wax loo dhibay ma magdhabayo waxa agtiisa ku dhintay maxaa yeele dee ilaalinteedu sharci ahaanba ma saarnayn inuu shaygan ilaaliyo sharciba ma saarin wuxuu ka dhigan yahay dee nin halkaa iska fadhiya adoo shay hor dhiga un shay baan ku hor dhigay markaad halkaa fadhido waan kugu leeyahay miyay miyay sharci ahaan soconaysaa taasun bay la mid tahay sabigaa iyo ilaama majnuunka wax loo dhiibo wain atlafahu dabina kii yaraabaa se ula yimi shaygiiba halkaasi waxayd fatalifa cindahu shaygii uu halkaa mafragasi saartay ayuunbaabu dubbo ula yimo digeeduu ka sameeyey damina ma atlafahu waxa uu dilay markaa magdhawiisa waa laga rabaa fila saxi oo waxay leeyihin dee kumuu dilin ha agdhiga uune dee kumuu dilin bay leeyihin halkan saanigu wuxuu leeyahay may isagaa ku diray mar hadduu halkaaba usoo dhigay isagaa lasoo doonto macaragga waxba lagu malakaaya ayuu leeyahay waalmaxjuuru calayhi bisafahin kii safiihnimo loo sharee tasarufkii looga qaaday xagga inuu isagu wax wadaaca dhigto in isaga la wadaaca dhigto ka qaadidii wixii ku ag dhintay wixii uu isagu dilay kasabiinun buu la mid yahay ixaalaa la yidhaahdaa xagga cilmu caruudka markaa mase intii hore sabiga inagu soo sheegay ayuunbuu kana kala mid yahay wa tartaficu waxay ku kor noqon wadeecadu bimowti ilmuudici aw ilmuudaci iyo wa junuunihi iyo wa iqmaayihi waalidiisa walahumaa waxa u sugnaa alistirdaadu cishi iyo waraddu celin kulla waqtin waqti kasta halkan wuxuu sheekhu inoo galay axkaamtii wadeecadu ay lahayd axkaamta wadeecadu ay leedahayna waa saddex saddexaasi waxa weeye aljawaaz bannaani ka labaadna waa alamaana ka saddexaadna waa alradd waa celinteeda amaanada celinteeda markaa isagoo ka u horreeya inoo galay baa wuxuu yidhi watartaficu waxay ku korqotaa wadeecadi macanaa xukunkeedii uu ku joogsaa oo lagu kala hadhaa bimowti lmuudic kii wax wadaca dhigay hadduu dhinto caqdii wixii un hala kala qaado aw ilmuudac ama kii la wadaca dhigay baa dhintay halka caqdigii wuu istaagay caqdigii wadaacadu halkaas ku go-ay wa junuunihi wa iqmaayihi wuu waashayba wuu ka dhigayba ama waa miirdoobo waa suuxayba waa kor noqotay walahuma alstirdaadu wاrad walahuma alistirdaadu wاrad way u kala noqonaysaa labadaasi walahumaa ay lilmuudici alistirdaad walilmuudaci alradd kii wax wadaacadigiina istirdaad buu leeyahy shaygii inuu soo ceshado kii muudacay wax la wadaacadigiina arraddu inuu celiyo ayuu leeyahay shaygii wadaacada aha kulla waqtin wakti la arko inuu celiyo ayuu leeyahay maxaa yeelay mid la arkaa labada arrimood waa leeyahay maxaa yeelay waa cuquudda jaahisu darafeynka ayay ka mid tahay oo xilli alyaaliyo xilliguu doono waa celin karaa maxaa yeelay kan muudicina dee waa maaligii lahaa waxaygii isii xilli walba xaq buu u leeyahay waxyaala lagu magdhabaanay ka mid tahay haddii uu kudhaa qofkii ammaanadu kuu dhibay waar isii oo aad tidhaahda ii kaadi ama berrita ii kaado caawa la dhaco waa dhakadaada muudacuna dee waxaa mutabaric oo nin ilaalintiisa un ku tagri ku tabarucay buu ahaayo way iska celin karaa ama wadiicada asalkeedu alamaanatu amaano weeye waqad tasiiru inay noqokaa madmuunatan mid la magdhabo bicawaarido wax soo dariyey oo cawaaridoo ku timi in lagu magdhabo ayaa la arkaa xukunkii labaad ee wadiicadu ay lahayd ayuu halkan sheekhu inooga gelayaa saddex xugun bay leedahay beenoo midi waa jawaasgeeda inay bannaan tahay jaahisu darafayn tahay ka labaadna waa ammaano ka saddexaadna waa celinteedii markaa kii labaad ayuu sheekhu halkan inooga gelo wuxuu uhi asalka wadiicadu waa ammaano macnaha waxaa loo dejiyey ammaano oo ninka muudacahee wax la loo dhiibay ee ammaanada loogu dhiibay gacantiisu waa iyado ammaana weeye oo gaboodfal uu kula yimaado ayuunbuu ku magdhabayaa macnaha mawduuceeda ama asal ahaanteeda ayaana ammaanadaas ah ayuu uga jeeda ee maq macnaha maaha tabac sida raanta oo kale eh maqsuudo weeye maxaa yeelay ninkan dee la wadeeca dhigaya wuxuu ilaalinayaa ninkii lahaa markaa gacanta ninkan muudacee la wadaaca dhigay iyo gacanta maaligu waa isku mid haddii la magdhabi lahaana dee dadkuba waxay ka ordi lahaayeen inay wax ammaanaha qabtaan markaa wuxuu sheekhu yidhi waxaana la arkaa inay noqoto madmuuna ninkan muudaca ah ee la wadaaca dhigay agtiisa inay madmuuno ku noqotaa la arka gaboodfal uu ku sameeyey markaa asbaab baanay leedahay oo sheekhu wuxuu ka cabiray cawaarid waxyaalo ku yimi cawaariddaasna ilaa toban ama asbaabu damaan waa toban wadiicada waxyaalaha lagu magdhabo toban weeye isaga ayaana sheekhu inoo sheegaya minhaa waxaa ka mid ah an yuudica inuu wadaaca dhigo hayrahu hayrkii inuu wadaaca dhiga ayaa ka mid a bilaa idnin idan la-aan walaa cudurin iyo cudurdaar la-aan fayadmanu markaa wuu magdhabi wa qiila waxaa la yidhi in awdaca alqaadii qaadiga hadduu wadaaca dhiga lam yadman ma magdhabayo waidaa lam yusil haddaanu ka zuulinin yaddahu gacantiisa canhaa xaggeeda jaazad waxaa bannaan alisticaanatu kaalmaysi biman qof uu kaalmaystay yaxmiluhaa u qaada ila alxirsi meeshii uu dhigayay iyo qof ula qaada inuu kaalmaysto ayaa u bannaan oo man yadacuhaa yacnii dhiga fii khisaanatin mushtarakatin khasaano iyo khasnad la wada leeyahay waxau sheekhu leeyahay waxaa ka mid a waxyaalaha lagu magdhabay cawaaridda an yudica hayrahu wixii ammaanada isaga loogu dhiibay ee wadiic ahaanta la yidhahay inuu cid kale u sii dhiibo isna oo uu isna qof kale wadiic ahaan ugu sii dhiibo walow ilmihiisa ama xaaskiisaba ha ahaatee wixii isaga wadiic ahaan iyo ammaan ahaan loogu dhiibay inuu cid kale usii dhiibo lama ogola marka aan la ogolayna waa bilaa idnin walaa cudrin bilaa idnin min almuudic marka aanu ogolaansho ka haysanin ninkii wadaacadan u dhiibtay walaa cudrin cudurdaarna isaga aanu u sugnayn haddii aanu ninkii shaygan lahaa ammaanada lahayn maaligeeda ahaana u fasixin inuu cid kale usii dhiibo isla markaa cudurdaar ku kalifaana aanu jirin fayadmanu markaa wuu magdhabayaa shaygii la wadaaca dhigay wuu magdhabayaa maxaa yeelay dee ninkan muudica ahaa ee wadiicada ninkan ugu dhiibay kamuu raalli noqon cid kale gacanteed cid kalena ma aaminin markaa cidday doontaba ha ahaatee hadduu isagu alaabtii loo dhiibay ee aan la odhan cid kalena u sii dhiib wax cudurdaara ama wax ku kalifayna aana jirin hadduu isagu cid kale sii waday cadhigo wuu mag dhabayaa fayadmanudana macnaha wadda ayaa ku furantay uu ku magdhabo weeye ee ninkii maaliga ahaa masalan dee qofkaa kalena ee masalan shayga agtiisa uu ku lumay kan uu ka magdhaban ka isagana uu ka magdhaban kalena uu ka magdhaban karaa qiil baa wuxuu leeyahy inuu dacal qaadiga qaadiga haddii uu waday cadhigay oo ciddan uu dhibay qaadiga ay tahay lam yadman ma magdhabayo maxaa yeelay dee qaadiga ammaanadiisa ayaaba ka xoog badan isaga ammaanadiisa ninkaa diintii dadka lagu aamine kala xukminaya qaadiga ah bacdamaaba uu isagii u sii dhiibay ma magdhabayo haddii ay wax ku yimaadaan waayo wuxuu leey dee kaasaa ka sii aaminsan weliba dee waa inuu aamin yahay mid faajira waa inaanu ahayn waxaa kaloo sheeku uhi waidaa lam yusil canha yaddahu canhaa haddii aanu shaygii wadeecada loogu dhiibay gacantiisii ka suulinin jaazat alisticaanatu waxaa bannaan inuu kaalmaysto biman yaxmiluhaa cid qaada oo la qaada isaga cid la qaada way u bannaan tahay oo masalan dee shay waxoogay yar culus baa loo dhiibo le shaygaasaan ku wadeecadhigoon kuu dhiibtay war hebelow ila qaba intaan gurigayga gaadhsiinayo dhinacaa qabo ama intaan khasnadda ku ridayo hebelow ila qabo midkoodba dhinac qabto oo kii muddac ahaana aanu gacantiisi ka suulinin taas iyadu way bannaantay jaazat alisticaanatu kaalmaysi ayaa bannaan biman yaxmiluhaa macahu yacni cid isaga la qaada ila alxirzi xirzigu waxa weeye waa meesha lagu ilaaliyo shay kasta xirzi waa meesha shay kasta lagu ilaaliyo oo xirzu dawaab haddii imka lagu dhaha de waa xeradooda xirzu nuquud waa khasnada iyo meeshaa lagu rido aw yadacuhaa fii khisaanatin mushtaraka ama inuu kaalmaysto ayaa u bannaan biman yadacuhaa fi fii khisaanatin mushtaraka khasnad khisaan waa khasnad mushtaraka oo ka wada dhexaysa masalan bakhaar bay wada haystaanba khasnaduna waa ka wada dhaxaysaa inuu yidhaahdo waar hebelow kii ay wada haystayna khasnadu ka dhexaysay hooyo khasnada ku rid yacni taasina way bannaan tahayoo sii dhiibidda uu qofka usii dhiibuli khasnada ku rid ku magdhabi maayo weye hadday wax ku yimaadaan waidaa araada hadduu doono safaran falyaruddahu caliya ila lmaaliki ow wakiilihi fain faqadahumaa hadduu waayo falqaadi ayuu yarudduha ilayhi u celin fain faqadahu hadduu waayo faamiinun buu u celin wain dafanahaa hadduu aaso fain dafanahaa bimawdicin hadduu ku aaso wa saafara dabeedna uu safro damina wuu magdhabi ee fain aclama bihaa amiinan qof aamina hadduu ogeysiyo yaskunu mawdica meesha degan lam yadman ma magdhabayo filasax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan ninkii muudac ahaayee wax la wadeecadhigay ayaa safar maagay waxna wadeecana wuu hayey shaygana isagoo negi baa loo dhiibey maha haddii isagoo safar ku jira loo dhiibey isagoo negi baa shay wadiicaa loo dhiibay ninkii dabeedna wuxuu doonay inuu socdaalo muxuu yeelayaa falyarudda falyaruddaha ila almaaliki ow wakiilihi ninkii maaligee shaygan lahaa ku celiyo yidhaha war safar baan gelayaa shaygaaga iga qabso ow wakiilihi ama kaa maaligaa kii u wakiilka ha ku celiyo oo ha yidhaahdo iga qaado ninkii aada wakiilka u ahayd baa shaygan la hesi fain faqadahumaa labadoodiba waa waay maaligiina ma jiro wakiilkiisina ma jiro labadiiba waa maqaye falqaadi qaadiga ayuu u celin qaadigu hadduu nin amiina yahay oo intaasi agtiisa ku badbaadayso isaga ayuu celin o odhan qaadiyow adaa dee diintii noo hayaa ninkaa hebel la yidhaahdana alaabtaasuu i dhiibay waxaanan doonayaa inaan taraag galo dee shaygii wakaasi hay fain faqadahu qaadigiina waa waay ama waa joogaaye waa dadkaa la ibtileeyey oo isagaaba laga yaaba inay gacantu kaga dhacdo fa amiinun nin amiina ayuu u celinoo uu dhiibi welibana wuu markhaati gelinayaa bay leeyihiin markuu kaa amiinkaa u dhiibayo waa inuu markhaati geliyaa maxaa yeelay ninkan dee waxaa la ilanaya inaanu safarkiisa iyo dee arrimihiisu ka kala lumin oo ila ixsaan buu sameeyey ixsaankii uu sameeyey inaanay isagii xanibaad kula imanin fain dafanahaa buu hi haddaba hadduu caaso bimawdicin meel buu ku caasay masalan lacag bay aheedoo meel buu ka wasaafana waanu safray damina daminahaa wuu mag dhabaya markaa maxaa yeele dee in la qaato ayuu shaygii u bandhigayoo ama meeshaa dee ukaasa inay wax ku noqoto fa in aclama biha amiinan haddaba nin amiina ayuu ogeysiiyey nin amiinahoo aamin ah oo la wadeeca dhigi kara ayuu ogeysiiyey iskunul mawdica meeshaa degan meeshaa uu ku aasay nin aaminahoo degan buu ogeysiiyey uu yidhi halkaa alaab ammaano oo aan hayey ayaan ku aasay ogo buu ihi lam yadman fil asaxi asax haddaan qabanna ma magdhabayo maxaa yeelay dee meeshani waxay ku jirtaa gacan aamin ah oo degan mar hadduu ogeysiiyey qof meeshii degan oo aamina gacantiisa ayay ku jirtaa waxay ka dhigan tahay isaga oo kan u dhiibay soo kan u dhiibay lafdiisa uu ogeysiiyey ayuun bay ka dhiganta halkaa ku aaso ogeysiiyadaas aanigu wuxuu leeyahy wuu magdhabayaa maxaa yeeley wuxuu leeyahay isagu dee waxaa kala jira iclaam iyo iidaac baa kala jira ninkan wuxuunba ogeysiya waxbaan halkaa geliyey buu yidhi mooyaane dee waxba umuu dhiibin markaa wuu magdhabayaa buu leeyahy mar haddaan waxba u dhiibin walow saafara bihaa hadduu haddaba la safro damina wuu magdhabay ilaa idaa waqaca xariiqun markuu dhaco dab mooyaane gubasho aw qaratun ama weerar oo wacajiza uu ka cajizay canman yadfacuhaa ilayhi cid uu dhiibo kamaa sabaqa sii noo soo hormartay walxariiqu gubashada iyo walqaratu weerarku fi lbuqcati meesha hadduu ka dhaco iyo washra fi lxirsi oo cala lkharaabi u dhowaada acdaaru weeye ka safari sidii safarka oo kale waxau sheekhu leeyahay shaygii hadduu iskala safro haddaba cawaaridda damaanka waxaa ka mid ee keenta safarka ayaa ka mid hadduu shaygii iskala safro marka wuxuu leeyahay hadduu la safro isagoo nagaadi loogu dhiibay buu la safray damina wuu mag dhabayaa walow dariiqu aaminba haatoo sabab kaleba ha ku dhimatee maxaa yeelay aslankeedaba dee isagaa gabod falay oo safar iyo nagaadi marka horeba isku xirsi iyo isku amni maaha marka bacdamaaba uu isagu taraaggaa la galay walow wax kaleba yacni aafo kaleba allah u keeno ha ku dhimatee wuu mag dhabayaa laakiin addamaan bisafar mar unbuu ka soo reebay markaa safarkaa uu la galay mar aanu magdhabin baa jirta ilaa idaa waqaca xariiqun idaa araada safaran hadduu masala ninkii safar doono wa waqaca xariiq dabeetana gubashaa dhacday oo mee dhulkiiba waa gubtay aw nahabun ama boob baaba dhacay qaratun ama weerar oo meesha waa la isku dhuftayba wacajaza cama yadfacuha ilayhi cid u dhiibana dabeetana waa ka caajizay meeshiiba waa la isku galay ama waa la isboobaya ama dabbaaba meeshiiba qabsaday oo dabeedna wuu la fakaday macal wadiicadii buu la fakaday cid uu dhiibana wuu garan waayey markaa ma magdhabayo markaa kamaa sabaqa sidii yacni inoo soo hormartay yacni marka uu waayo dadkaa aynu soo tirinnay ma magdhabayo maxaa yeele cudurdaar baa meeshii yaalla safarka inuu qaadaano markaa waajiba bay ku noqonaysaa haddii uu markaa la safri waayona dee nin dayacay buu noqonayaa markaa laba arrimood ayaa lagama maarmaan ah mid weeyaane cudurdaarkaasi horta waa inuu jiraa haaniyan waa inuu cid u dhiibo waayaa labadaas ayuunbaa hadduu taraag la galo damaanka ka ridi karaa walxariiq walgharatu fi lbuqca wuxuu hi gubasho ka dhacday buqcadii meeshii iyo qaariyo weerar ka dhacay isna buqcadii waishraafuulxirsi cala alkharaab meeshii xirsigee lagu ururinayey lagu ilaalinayey ayaa kharaabtay u dhowaatay kharaab ishraafulxirsi cala alkharaab inay kharaabtaa wey xirsi kale u rarna ma hayo acdaarun weeye ka safari waa cudurdaara waxyaalahaasi sidii safarka oo kale oo waa maxay dee wuu wadeeca dhigi cid kaluu wadeeca dhigi karaa ayadoonu damaanaynin waidaa marida hadduu xanuunsado maradan makuufan marad cabsile falyaruddaha ila lmaaliki ha u celiyo aw wakiilihi wailaa haddii kale falxaakimi xaakimka ha u celiyo aw ilaa amiinu bucno yuusii bihaa ama uu dardaarmaya fain lam yafcal haddaanu sidaa samaynayn damina waa magdhabayaa ilaa idaa lam yatamakan marka aanay u suurtogelin mooyaane bian maata waa inuu dhintay faj'atan kada waa inuu ku dhintay waxau sheekhu leeyahay cawaaridda damaanka waxaa ka mid a waxyaalaha lagu damaano waxaa ka mid a dardaaran la'aan wuxuu leeyahay sheekhu hadduu xanuunsado xanuun buu xanuunsay makuuf aho oo xanuunadii dee aynu soo maraynay ee makuufka ahaa ee harista ahaa ee looga baqanayay geerida ayuu xanuunsaday falyarudha ila almaaliki horta marka hore ninkiina ha ku celiyo oo wakiilihi ama wakiilkiisii ha ku celiyo wailaa haddii kale oo aanay u suurtogelin midkood ku celiyo falxaakima ha ku celiyo xaakimkuu dhiibaya xaakimkiina waa waay aw ilamiin aw amiin aw ilaa amiinin mid aamina hadduu xaakimka waayana ha u dhibo aw yuusii bihaa ama uu dardaarmay hadduu intaaba waayana waa inuu dardaarmaa haddii aanu samaynin waxyaalaha la sheegay haddii aanu samaynin damina waa magdhabayaayo dee isaga ayaa gabod falay maxaa yidhi wixii in la waayo ayuu u bandhigay in la waayo ayuu shaygii u bandhigay maxaa yeelay ninkan waaridkii isaga hadday iska qaadanaya wuxuu meesha ugu yimaado marka waa inuu shaygii badbaadiyaa u ciddii lahayd u sheega ilaa idaa lam yatamakan markaanay u suurtogelin oo makansanin mooyaane oo waa seebaan maata faja dee waa inuu markaa si kada ah u dhintay wadnaha un laga qabtay ama dee gaadhibo jiray marka ma magdhabayo gabadfal baan jirin wa minhaa waxaa ka mid a cawaaridii waxyeeli damaanka keenayey idaa naqalahaa markuu raro min maxillatin meel ama xaafad markuu ka raree meel kale u raro ow daarin buu ilaa kore u raray duunahaa ka hoosaysa fi lxirzi damina waa magdhabayaa wa ilaa haddii kale falaa ma magdhabayo waxau leeyahay cawaaridda waxaa ka mid a naqlin iyo radid meeshii uu ka rabo meel kale u raro markaa wuxuui sheekhu hadduu raro min maxilla masalan xaafad iyo meel shayga lagu ogaabuu ka rabo maxillo kale u ray ama daar bay taallayoo daar kale ayuu ray duunahaa fi lxirzi duunahaa fi lxirzi macnaha oo ka hoosaysa xagga shaygan meesha lagu ilaaliyo shaygan meesha lagu ilaaliyo way ka yar hoosaysaa oo masalan xaafaddaa marka hore ay taallay waa xaafad iska tuug yar oo aan dhib badnayn tanina waaba halkabay u hoyan jireen tuugtu ama daartu taa hore dee waxay ahayd daar adag oo sabadahoo aan cidilo gelaynin tanna waa sandaqad yaroo dee mar lagu fujin karayo damina wuu magdhabayaa markaa leannahu isaga ayaa telef iyo shaygii inuu dhinto u bandhigay wa ilaa haddii kale xaggii xirziga ay iskaga mid yihiin duunaha filxirzi baynu nidhe hadday isku mid yihiin xagga xirziga amaba tanaaba sii adag halkan uu raybaaba sii xirsi adag falaa yadmanu ma magdhabayo maxaa yeele tafriid ayaanu samaynin wax gaawadfal aanu ninkaasi la imanin wa minhaa waxaa ka mid a waxyaala cawaaridda an laa yadfaca inaanu ka dafcinin mutlifaatiha waxa dilaya falow awdacahu hadduu waday cadhiga daabatan oo fataraka calfaha waxsiinteedii uu ka tago damina wuu magdhabayaa ee fa inahaa waaduu diida canhu falaa ma magdhabayo cala saxiixi haddaan qabanno ee wain acطaahu lmaaliku hadduu maaligu u dhiibo calfan calafa aaminu ay isaga ayuu ka calfan wailaa haddii kale fayuraajicu isaga ayuu ku noqon oo wakiilih fain fuqidaa haddii labadaba la waayo falxaakima xaakimka ayuu ku noqon ee walow bacahahaa hadduu diro maca man yusqiihaa cid soo waraabisay ayuu raaciyey lam yadman ma magdhabaya fil asaxi haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu waxaa ka mid a waxyaalaha cawaaridu damaanka ee wadiicada lagu magdhabo waxaa ka mid a an laa yadfaca mutlifaatiha inaanu ka dafcinin oo aanu ka difaacin waxyaalihii dilayey maxaa yeelay qofka waxaa wadiicada loogu dhiibay inta kalaankiisa inuu dafciyu ilaaliyaa waajib bay ku tahay maxaa yeelay dee ilaalinteedii bay ka mid tahay haddii shay ammaanaa lagu dhiibo inaad difaacdaa waa waajib ku saaran weeye haddaad si halkaas dee halkaasun burigtee maxay galaan wixii qaadanaya ha qaataane waa madmuun waa lagaa magdhabaya haddaba mithaal buu inoo sameeyey oo falow awdaca daabatan fataraka calfaha dee ninkan waxaa loo dhiibay daaba neef xool neef geel ama dameerba ama waxbaa loo dhiibay fataraka calfaha halkii mu ku xidhay ayuunbu iskaga daayo dee halkii bay ku baktay damina waa magdhabaya maxaa yeelay dee isaga ayaa tacaddi sameeyey oo xaqa xagga ilaahay baabay waajib u ahayd waxani midda labaad ilaalintii uu islaazimiyuu hi anaa ilaalinayu ka qaaday bay ku jirtay inuu wax siiyaa fain nahaahu canhu hadduu ka nahiya haddaba carabsiinteedii cuntadii sharaabkeedii buu ka nahy wuxuuhi war neefka ahay waxbana ha siini isna sidii buu yeelay oo neefkii sidii buu ku baktiyey falaa yadmanu cala saxiix ma magdhabayay buu leeyay marka maxaa yeelay dee inuu dilo isagaba ogolaado yidhi dil halkaa ku cidhnaatee sidaasuu isagu leeyay aanigu wuxuu leeya yadman may wuu magdhabayaa isagu muxuu ahaa ma neef xoolaa nahyigiisa wax sharcigu waajibiyey mar hadduu hi neefkaa gaajo ku dil dee dembi baabay ahayde hadduu isagii hogaansama waa dhakadiisa buu leeya neef xoolaa maaha isagu wain acطaahu lmaaliku calafan haddaba halkee looga doonayaa weeye bal waaye halkaa lagu xidh ninkani baxar dooni maayo iyo dhib inuu galo iyo qarash inuu ka baxo intaa ammaanada ahaynteeda ayuunbuu isagu ku tabarucay halkee wax looga doonaya wain acطaahu lmaaliku hadduu calafan u dhiibay u siiyey calafahaa wuu calfino halkaasu ka siin minhu kaas ayuu ka siinaya wailaa haddii kale midhba uguma dhiibin fa yuraajicu isagiibu ku noqon odhan warkan waxgeeda loo soo siiyo oo wakiilihi ama wakiilkiisa ayuu odhan ama iga kaxaysta ama dee calafkeedii keena fain fuqidaa labadiiba haddii la waayo maaligiiyo xaakim wakiiltoona lamaayo fal xaakima xaakimka ayuu raajico wax odhan neef xoolaa oo caynkaasa baa lay dhiibay xaakimow dee waxbana aanu uma hayo ninkii iyo wakiilkiisiina waay dee keen waxaad ku qorto oo ninkii hadhowta laga qaado dee neefkiisa lagu calfiyo keen ila xaakimkani ummaddu ka wada mas-uul yahay walow bacahaa maca man yusqi yasqiiha cid soo waraabisu raaciyo qolo adhigoodii yar aroorsatay ayuu neefku yidhi waarba soo waraabiya dee daco waaba kala hadhay dabeed lam yadmun fil asaxi asax haddaan qabano ma magdhabayo maxaa yeelay dee xoolaha isu dhiibkaa iyo isu soo waraabintaasi waa wax iska caadi ah weeye aanigu wuxuu leeyay m waa dhakadiisa weeyeen buu le wuu magdhabaya maxaa isagay ahayd inuu soo waraabiyo mar haddii uu cid aanu ninkani aaminin inuu gacanta uga geliyo halkaa kaga baabado isagaa lagu leeyahay buu le wa cala lmuudaci ninkii muudac aha waxaa guudkiisaday tacriidu hiyaabi suufi maryaha suufka inuu bandhiga la riixi dabaysha kay laa yufsidaha duudu si aanu bahalkaa yar iyo dirxigayo waxaa galaa waxaa cunaa aanu cunin wakadaa lubsa anagoo kulmidada xidhashadeedu cinda xaajatiha markay u baahato waxau leeyahay sheekhu masalan ninkan mudaca ayaa waxaa loo dhahay maryo suufa maryahaa suufkaa iyana waxbaa galo oo cayayaan iyo duud baa cuna marka wuxuu leeyahy waxaa waajib ku ah inuu dabaysha u dhigo si aanu duudkaa iyo waxaa cunaa aanu u cunin xataa waxa guudkiisaa buu ihi inuu xidho cinda xaajatiha markay u baahato oo waxyaalahaasi marka masalan riixdaa bini aadamkii ay ka uraan waxyaalahaa cunaa maryaha suufka way ka yaacaan markaasi ay markaa riixdiisa iyo uga soo urto dabeedna cayaankaasi uga yaaco waa inuu xidhaa buu leeyahay haddii aanu sidaa samayna u sanduuqii un ku daayo dabeetana wuxuunbaa cunoo xagga kale uga baxo way madhan xataa waxaa jira wax yaroo masalan sun yaroo lagu dhex ridaa jirta masalan sanaaduuqda maryaha caynkaasi qaaligii ay ku jiraan lagu dhex rido oo cayaan ka celisa haddii kaloo la iska daayo waxaa laga wuxuu wada daldaloolo wada finishahun in loogu yimaado marka hadduu halkaasuun iskaga daayo dee aqoonna u lahaa wuu magdhabaya markaa wa minhaa waxaa ka mid ah an yacdila inuu ka leexdo cani lxifdi ilma'muuri ilaalintii la isfaray oo watalifad ay ku dhimatay bisababi lcuduuli iilashada sababteeda faydman wuu magdhabaya markaa falow qaala hadduu yidhaahdo laa tarqud ha ku seexani cala sunduuqi ha ku seexani faraqada waa ku seexday wankasara waa jabay bihiqalihi culayskiisii buu ku jabay wa talifa maa fiihi wuxuu ku dhex jirayna waa dhintay damina waa magdhabaya ee wain talifa bikayrihi bele kale ayaa u timi uu ku dhintay falaa cala saxiixi haddaan qabana ma magdhabayo wuxuu leeya sheekhu cawaaridda damaan waxaa ka mid a waxyaalaha damaanka keena an yacdila can alxifdi alma'muuri ilaalintii la isfaray buu ka leexday ninkii shaygan lahaa markuu u dhiibayey wuxuu yidhi warniyow sidaa iigu ilaaliyo halkaa ii dhig buu yidhi dabeedna ilaalintii la fariyo qaabkii la yidhi u ilaali ayuu ka leexday ninkii ka leexashadaa sababteedaana dabeedna shaygi ku dhintay ka leexashadaa sababteeda wa talifad bisababi lcuduuli ka iilashada ah oo sidii la yidhi u ilaali u ka iishay ee xaggan kale u iishay bay ku dhimatay fayadmanu waa mag dhabayaa maxaa yeele dhimashada shaygan ku yimi dee mukhaalafada uu sameeyey bay ku timi misaal ahaan wuxuu yidhi wuxu uhi warniya laa tarqud cala sunduuq wuxuu u dhiibay sanduuq ay alaabi ku jirto masalan wax jajabaya iyo waxbaa ka buuxa markaasuu niyo waan ku arkaa meesha gowoliba kuma taalle bahalkaa ha ku seexanine halkiisa ha yaalo faraeqada dabeedna dusha uga baxoo waa ku seexan wankasara biiqalihi maxaa ku jiraba ma odhanne culayskii uu dusha ka fulay ayaa waxba ku burbureen watalifa maa fiihi wixii ku jirayna dabeedna waa dhintay damina waa magdhabayaa maxayna mukhaalafuu sameeyey sidii buu khilaafay isla markaa waxaanay keentay dhimasho wain talifa bikayrihi haddaba mukhaalafo ha sameeyo sanduuqii haba iskaga seexdee bele kale alla u keeno tuug baa usoo dhaco oo hoosta kala baxay ama daad baa usoo galay oo meeshiiba galay falaa yadmanu cala saxiixi saxiix haddaan qabana ma magdhabayo maxaa yeele ninkani dee khayr baabu kordhiyeyoo dee hadduu dusha kaga seexday shaygii baabuu sii ilaalinayay dhimashadanna wixii uu sameeyey mukhaalafadii kama imanna meel kale ayay ka timi wuxuu leeyahay aaniga qowlka aaniya ka hor jeeda kaa wuxuu leeyahy wuu magdhabayaa maxaa yeele ku seexashada uu ku seexday ayaa wuxuu u tusayaa tuugga wax qaaliya inay meesha ku jiraan markaa hadduu seexdu ogaan waayo wixii lala baxay isaga ayaaba waddada loo soo raacay shaygaa lagu xadayba waa isagaa ku dul seexday ee ag seexa ku aamini waayey marka waa lagu leeyahay buu leeyay qowlkaas wakadaa low qaala hadduu yidhaahdo laa tukfil calayhi quflayni warniyow laba quful ha ku taagin buu faakfalahumaa dabeetna labadii buu ku qufulay ayana waa kula mid waxau leeyahy sheekh waxaa kale aanu ku magdhabaynin masalan ninkiibaa wuxuu yidhi warniyahow sanduuqa laba quful ha u yeeline mid qudha unu yeel mid qudha un quful qudha unu yeel buuri faakfalahumaa labadiiba dabeedna waa ku taagi ma magdhabaya buu leeyahay asax ahaan qowlka asaxi waa ma magdhabayo maxaa yeelay dee labadan quful isagoo adkaynuun ayuu uga qasdinayay taaniguna wuxuu leeya ma wuu magdhabayaayo macdamaba uu laba qufuloo waaweyn ka lulay halkaa in wax adag oo la ilaalinaya ku jiraan buu tuugga u tusay haddiise dhinac iska bannaanan la mid quruun ka lulan lahaa dee tuugga soo agmara way iska dhaafi laun walow qaala haddii irbadi daraahima fii kumika buuri wararkaa farqaha ku xidh faamsakaha fi yadi gacantuu iskaga hayay fatalifad waa dhimatay falmadhabu annahaa iyadu in daacad hadday luntay binoomin wanasyaanin damina wuu magdhabaya ow biakhdi qaasibin mid dhacay qaadashadii ayay ku dhacantay falaa ma magdhabayo ee walow jacalaha fii jaybihi hadduu yeelo bedelan can irabdi ku xidhidii filkum iyuu ku xidhi lahaa lam yadman ma magdhabaya wabilcagsina yadmanu wuu magdhabaya waxau sheekhu yidhi ninkii muudicaba wuxuu yihi irbidi daraahima fii kumik kumkaa ku xidh kumku marka uu asalkiisu horta waxa weeye waa halkaa masalan qamiiska iyo shaarka iyo halkaa gacanta halkaa ay gacantu ka gasho ayaa kumka la yidhaahdaa dee malaa beryaha horeysda in qoladan soodaantaahee dee labada lugood gelayaan kumkooda malaa saasoo kaleu haayo dee faraq dheer wax la yskaga guntan karoo la yskaga xidhan karayay malaa lahaayeen ima kuenani dee in lagu yar laabo mooyaane waxba ku xidhmi maayaan warniyow halkaa gacantaadee dee ay ka muuqanayso ayuu yihi ku xidh faamsaka biyadihi dabeedna gacantu saa isaga qaatay fatalifat way dhimatay dabeed isagoo sidii gacanta ugu haya ayay ku dhimatay bal waxaanay ugu dhimatay falmadhabu waxa weeya buri annahaa in daacad binoomin wa nisyaan binoomin aw nisyaan waxaanay ku luntay waxa weeye waa hurdo ama ilow damina waa magdhabayaa dee basan wixii uu gacanta saa ugu hayan bu iska seexdo dee saasunba isaga furantay gacantiisa dabeedna waa laga dulqaatun isagoo kuurinaya ama dee waa nin iska soconaya uu gacantiinbu iska fidiyo uu iskaba ilaabo way ka dhacdayba markaa damina wuu magdhabayaayo dee dhimashada shaygan ku yimi mukhaalafadaasay kaga timi aw biakhdi kaasibin ama waxay ku dhimatay waxa weeye kaasib baa dhacay nin baaba ka xoogay bay soo gacanta kuhayo ka maroojiyey falaa yadmanu ma magdhabayo maxaa yeelay gacanta ayaaba dee xagga dhicidda uga aamin badan meel lagu xidhay waaya walow jacalaha fii jaybihi hadduu jeybka geliyo haddaba jayb aslankiisu waxa weeye waa halkaa cunaha halkaasaa jayb la yidhaha ina waa inu kalarka iyo waxanu idhaahno halkaa furan ayaa jayb la yidhaha asalkeedu horta walyadribna bikuburihin calaa juyuubihin waxaana caamadu ay kutubta luqadu ka cabirayaan caamadu jeebka kan markaa qamiiska dhinacyadiisa lagu sameeyo jeebkan waa la yidhaahdaa waana luqa caamiya ee luqada fusxada ahi waxa weeye jeebku waa halkaa midkaa doontaba dheh ama dhinaca halkaaba ha ahaado ama halkanba ha ahaadee oo dee xaggan ay wax ka sii hayaan weeye suun iyo wax dhexda kaga xidhanba ila haddii kan halkaas umay ka wedaaran bedelan can irabdi fi lkum war halkaa kumka faraqaa ku xidh baa la yidhi oo dabeedna jeeb ku gashday ama halkaasu ku ride lam yadmun ma magdhabayo masalan dee jeebku inuu jeeb weyn oo waasica yahay mooyaane ama inuu yahay dee halkani meelaan waxbaba xaggan uga sii hayninba oo dabeedna halkaas unay dhafaq ka tiri mooyaane ma magdhabaya markaa maxaa yeele jeebka ayaaba dee sii ilaalin badan baa leedahay wa bilcagsina yadmanu sidaa cagsigeedana wuu magdhabayaa wuxuu faray inuu jeebka geliyo kumka ayuu ku xidhay wuu magdhabaya qadcan maxaa yeele jeebka ayaa dee ilaalintiisu ay fiican tahay walow acdaahu daraahima hadduu u dhiibo daraahim bisuuqi buu ugu dhiibay walam yubayin umana caddayn kayfiyata alxifdi sida loo ilaalinaya farabadahaa fii kummihi buu ku xidhay wamsakaa biyadii gacantana waa ku hayay aw jacalahaa fii jaybihi buu yeel lam yadman ma magdhabayo ee wain amsakaa biyadihi hadduu gacanta ku hayo lam yadman ma magdhabay in akhadaha kaasibun hadduu qaato wayadman wuu magdhabay in talifad hadday ku dhimato bikaflatin aw noomin waxau sheekhu yidhi walow cadaahu daraahima bisuuq waxoogay shilima ah ayuu nin suuqa ugu dhiibay wuxu uhi hebelow lacagtaa ii hay walam yubayin kayfiyata alxifd siduu u ilaalinayana umuu caddaynin ii hayuun buu yihi farabadahaa fii kummi dee halkaasuu kumkiibu iskaga laabtay waamsakaa biyaddi intuu ku laabtay uu ku xidhay ayuu deedna gacantan kusii qabtay aw jacalaha fii jaybi ama jeebadda ayuu gashay jeebaddaa cidhiidhiga ah ama waaba mid weyne waa mid baldhamale lam yadman ma magdhabayo xere isagu dee waa u dadaalay isagu u dadaalay haddii laakiin jeebku waasiciyonu baldhama lahayn markaa wuu magdhabayaa haddee wuxu uhi waa in amsakahaa lacagtii loo dhiibay ayuu biyaddii gacanta ku hayay lam yadman in akhadahaa kaasibun isagoo gacanta sidiigu haya hadduu tuu ka dhaco qasib hadduu ka dhaco ma magdhabayo maxaa yeelay dee gacanta ayaa xagga qasbiga u ilaalin badan wain tarifat bikaflatin aw noomin haddii wuu moogaaday kafle wuu iska halmaamay ama hurdo ayay ku magdha ayay ku luntay wuu magdhabaya markaa taqsiir buu sameeyey wain qaala hadduu idhaha ixfidhaa ilaali fi lbeyti ku ilaali falyamdi ilayhi hawla kaco wayuxrizhaa fiiha ku ilaaliyo fain akhara hadduu dibdhigo bilaa cudurin damina wuu magdhabayaa waxau leeyahay sheekhu ninkii shaygan ammaanadaa lahaa ayaa wuxu uhi warniyow guriga ii dhig guriga ii dhig falyamdi ilayhi hawlo kaco xaggii guriga hawlo dhaqaaqo wayuxrizhaa fiihi dabeedna ha ku ilaaliyo intuu ula kaco xaggii guriga xirzigiisiina ha geliyo ha ku ilaaliyo fain akhara bilaa cudrin damina waayo shaygii loo dhiibee la yidhi guriga ii gee ayuu iskala sii fadhiyey way iska sii haystee way iska shiikay waa dhurmaya maanta o dhan tuug baa dabeedna ka qaadatay damina waa magdhabaya maxaa yeelay isaga ayaa dee gabadhfal sameeyey wa minhaa waxaa ka mid a an yudayicahaa inuu shaygii haleeyo ba an yadacahaa waa inuu dhigo fii kayri xirzi milihaa xirsi misligeedii meelaan ahayn waa inu dhigaa aw yadulla calayha saariqan ama tuug buu tusay ow man yusaadirul maalika ama nin maaliga xoolihiisa doondoonayo damac ka hayo ayuu tusay ee falow akrahahu daalimun hadduu kalifo xataa sallama ilayhi la u dhiibay falilmaaliki tadmiinhu inuu ka magdhadaa buu leey fil asaxi uma yarjicu cala adaalimi ayuu ku noqon waxau leeyahay sheekhu waxaa ka mid a cawaaridii damaanka keenaysay an yudayicahaa qofkii wadeecada loo dhibay inuu dayaco oo siduu u dayacay bian yadacahaa fii kayri xirzi milihaa shayga la midka xirsulmili waxa weeye waa shaygan shayga la midka halka lagu ilaaliyo fii kayri xirzi milihaa shaygan wadeecada loogu dhiibay ashyaada la midkaa halkii lagu ilaalin jiray meel aan ahayn buu dhigay masalan lacagtu khasnad bay lahaydoo khasnad yar buu gelin jiray halkaa kartoonkii ay alaabta iska sarreyd buu iska duldhigay saasaa lagu qaatay aw yadulla calayhaa saariqan ama mid tuugaan baa buu yidhi lacagtaa mid baa goorroweyd meesha dhigayey dabeedna waa iska qaatay ow man yusaadiru lmaalika maaliga ninkii xoolahan lahaa mid daydaeyo oo maalkiisa damacsan ayuu tusay wuxuu arkay nin u dhaaranayol ninkaa haddaan wuxuu leeyahay arki lahaa wuxuu ii geys marsu dee tanba isaga aray dee kaynun buu idhi jeebadu iska gashaday wuu magdhabayaa markaa maxaa yeele waxaasoo dhami waxay ka hor imanayaan xifdigii iyo ilaalintii la yidhi ilaali falow akrahu wuxuu yidhi sheekha hadduu dirqiyo ninkii wax loo waday cadhige daalimun nin daalime baa yidhi ken waxaad hayso alaabtii ammaanada ahayd ee loo dhiibay ayuu ku dirqiyay inuu dhiibo xataa sallama ileyh ilaa uu dhiibay ayuu ku dirqiyay ken buu yidhi falilmaaliki tadmiinuhu ninka maaligga ah ee shaygan lahaa wadeecada ee daalimku qaatay waxa u sunayd tadmiinuhu inuu ninkan mudaca ka magdhabdaa buu leeyahay filosaxi haddaan qabano maxaa yeele isaga ayaa u dhiibay dee shayga damaankaana ikhtiyaar iyo daraar waa u siman yihiin uma yarjicu dabeedna ninkan mudacahi wuxuu ku noqon cala aalimi aalimkiibu ku noqon aalimkii ayuu ku noqonaya aalimku de isagaa shaygii qaatay marka waa inuu ku noqdaa taaniga asxa ka horjeeda wuxuu leeyahay maya kan ka mag dhaban maayo waa la dirqiyaye hadduu wax isla hayo kaa wax qasbaye ee wax qaatay ha ka doonta buu leeyahay waa minhaa waxaa ka mid ah an yantafica bihaa inuu ku intifaaco bian yalbisa waa inuu xidho aw yarkaba ama waa inuu fulo khiyaanatan oo ama yaakuda saba maradii waa inuu qada liyalbisahu si u xidho ow daraahima liyunfiqahaa si uu markaa u bixiyo fayadman waa magdhabaya ee walowna waa haduneeya alakhda qaadasho walam yaakud aanu qaadana lam yadman ma magdhabayo cala saxiix haddaan qabanno ee walow khalada hadduu ku dara bimaalihi walam tatamayaz aanay kala soocmina damina waa magdhabaya walow khalada daraahima kiisaynay laba kiis daraahimtood oo lilmuudici u sugnaaday buu isku daray damina waa magdhabaya fila sax haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu waxaa ka mid a cawaaridda damaanka waxyaalaha wadiicada lagu magdhabo waxaa ka mid a an yantafica bihaa inuu ku intifaaco shaygii la yidhi ammaanada iigu hay ayuunbaabu isagii xoolihiisii ka dhigtay baan yalbisa maraa loo dhiiba waaba iska isku rideeba aw yarkaba ama daabadii iyo gaadhigii wixii loo dhiibay baabu ku dhacay khiyaanatan waana khiyaano ahaan khiyaano ahaan weeyaanoo waxaanuu ugu xidhanayaa ama u fulay waa khiyaano maxaa ka baxaya khiyaanadaa masalan hadduu dee usii fuulay isagoo masalan soo waraabinayo awr bay ahaydoo masalan meeshana ma gaari karayo inuu soo waraabiyo u fuulay ama waa qof weynoo uu sii fuulay masala marada waa suufka aynu dheh hayar xidha bal si urta aadamiga wuxuga yar walaan oo cayaanku uga yaacaan siyaalahaas u xidhay taa ku magdhabi maayo waa markay khiyaano darteed ay tahay aw yaakuda thaba liyalbisahu ama maradiiba wuxuu qaatay inuu xidho aw idaraahimabuu liyunfiqahaa si uu u bixiyo oo ama nafdiisa ugu bixiyo ama dee reerkiisa ugu bixiyo u qaatay fayadmunu waa magdhabaya waxaan soo sheegnay walow yaanu xidhanin ama bixinninbe maxaa yeele ficilkii ayaa wuxuu la xidhiidhay niyo xadgudub xataa haddii masalan uu shaygii uu qaaday gacanta ku dhima magdhabaya haddii aanu dhiman ee masalan muddo uu shaygii si haye isagoo sidaa ku noqday waxaa laga doonaya ujro ayaa laga doonaya walowna wal akhda walam yaakud lam yadman cala saxiixi hadduuse niyeeyo un inuu iska yargashado ama shaygan iska qaato ammaanada u hayo asaanu wax ficila raacinin ma magdhabayo cala saxiix maxaa yeele ficil lama imanin walow khalada ahaa bimaalihi shaygii wadiicadii loo dhigay buu maalkiisii iskaga darayba walam tatamiyiz mana kala soocna ee waa isku dhex qaldeen damina waa magdhabaya maxaa yeele ninkan dee muudicay arrinkaa kama raalli noqon walow khalada daraahima kiisayni laba kiish lacag ku jirto lilmuudici uu wada leeyahay ayuu masalan isku daray mana kala soocmayso damina fila saxiasa haddaan qabanno waa magdhabaya tacadi buu sameeyey aanigu wuxuu leeyahay maya oo mar hadduu mid wada leeyahay de wixiisii unbuu isugu daray uu isku soo darsan kari waayo hawsha ka gaadhay mooyaane waxba muu samaynin buu leeyahay wallahu aclam wa mataa waktiga saarada ay noqoto wadiicadii madmuunatan mid oo la magdhabo markay noqoto biintifaacin iyo wakayrihi intifaacu intifaacsaday a madmuuno ku noqoto iyo wax kaleba uma intaa dabeed taraka uu ka tago alkhiyaanata khiyaanadii uu ka tago lam yabra ma beri noqonayo ee fain axdatha hadduu u soo darisiiyo lahu isaga almaaliku istimaanan hadduu u cusboonaysiiyo beri'a wuu beri noqonayaa fil asaxi asax haddaan qabanno waxaynu soo tilmaannay waxyaalo ay madmuuno ku noqonaysay wadiicadu oo qofku hadduu la yimaado wadiicadii lagaga magdhabayo markaa wuxuu sheekhu leeyahay markay wadiicadii ammaanada ahayd ay ku noqoto madmuuno qofkii midoo laga magdhabayo madmuunadaana ay ku noqoto intifaac uu intifaacsaday oo sida xidhashadeedii iyo cunideedii iyo waxyaalihii noocaas ahaa intifaacsi noocaas ayay madmuuno ku noqotay ama waxyaalihii kale kayrkiiyo waxyaalihii kale laynoo soo sheegay ay madmuunada ku noqonaysay ayay u la yimo markaasay madmuuno ku noqotay uma taraka alkhiyaana dabeedna khiyaanadii ayuu ka tegey macnaha khiyaanadaa uu la yimay madmuunada ugu noqotay ayuu qofkii iska daayey lam yabra damaankii kama beri noqonayo intaa tacadigaa uu sameeyey dabadeedna inuu sii ilaaliyo iyo inuu sii hayo toona la dooni maayo waa inuu ninkii ilaha gacantiisii ku celiyaa bacdamaabaa uu isagu tacadi sameeyey uu khiyaano sameeyey oo ay madmuuno ku noqotay waa inuu ninkii ilahan ku celiyaa fain axdatha lahu lmaaliku istimaanan haddii ninkii maaliga ahaa ee lahaa uu ammaanadii u cusboonaysiiyo oo yidhaahdo waan ku aaminay mar labaad baan ku aaminay ama waan kaa beri yeelay damaankeedii hadduu yidhaahdo oo u cusboonaysiiyo beri'a fil asaxi asax haddaan qabanno wuu beri noqonayaa maxaa yeelay qofkani dee isaga ayaa xaqan lahayo xaqiisiina wuu riday taanigu wuxuu leeyahay ma beri noqonayo ilaa uu ku celiyo ama wakiilkiisi ama isaga uu ku celiyo kama beri noqonayo wa mataa waktiga dalabahaa uu doono wadiicadii almaaliku ninkii lahaa lazimahu waxaa waajib ku ah kii mudac ahaa alraddu inuu celiyo siduu u celiyaya bian yukhallia waa inuu u khaali yeelo baynahu iyo wa baynaha wadiicadii iyo maaligii waa inuu kala dhex baxaa fa in akhara hadduu dib dhigo bilaa cudurin cudur daar la-aan damina wuu magdhabayaa waxaynu soo tilmaannay in axkaamta wadiicadu ay leedahay inay saddex arrimood baynu ku soo sheegnay inay ahaayeen midi waxay ahayd jawaasgeeda inay bannaan tahay ta labaadna waxayd ammaana ka saddexaadna waxayd celinteedii halkan markaa sheekh wuxuu inooga guda galay celinteedii in hadday joogto ninkii laha lagu celiyo markaa wuxuu sheekhu uhi wamataa talabahaa almaaliku mar allayaaliya marka uu doono shaygii wadiicada ahaa ninkii lahaa ama kii lahaa hadduu dhintay waaridkiisii baa doonay isagoo ehel u ah inuu wax qabdoodo lazimahu kaa muudaca ee la wadaacadhigay waxaa ku waajiba alraddu inuu ku celiyo ayaa waajibka u siiyo maxaa yeelay alla ayaa yidhi in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahlihaa alla wuxuu idin farayaa inaa u gudataan ammaanooyinka ehelkii lahaa fain akhara daba hadduu dib dhigo wadiicada celinteedii ayuu dib dhigay bilaa cudurin wax cudurdaarna ma jire berri iyo saa dambiya baan ku siin doonaa buu yidhi dabeetana waxbaa ku yimi damina waa magdhabayaa hayle isaga ayaa tacaddi sameeyey haddiise uu masalan cudurdaar salaadu ku jira iyo isagoo dahaaro qaadanaya iyo isagoo wax cunaya iyo waxyaalo noocaasa haddii uu masalan u dib dhigay oo waxyeelaa ay dabeedna timi ma magdhabayo markaa waayo wax tacadi ayaanu qofkaas samaynin wain iddacaa hadduu sheegto talafahaa inay dhimatay buu sheegtay walam yadkur sababan waxbana sababna uma sheegin ow ama dakara sababan khafiyan buu sheegtay ka sariqatin waaba xadid sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayn ee wain dakara daahiran hadduu sheego mid muuqda ka xariiqinba weeye wadeego fain curifa haddii la og yahay oo la garanayo alxariiqu iyo wa cumuumuhu caamnimadiisa oo sudiqa bilaa yamiinin baa loogu rumayn ee wain curifa duuna cumuumihi haddii la og yahay sudiqa biyamiinihi dheertiisa ayaa loogu rumayn ee wain juhila haddii laga jaahil noqdayna duuliba bibayinatin baa laga dooni uma yuxallafu dabeedna waxaa lagu dhaaran al waxaa lagu dhaarin cala talafi bihi inuu ku dhintay waxa uu leeyahay sheekhu ninkii wadiicada lahaa markuu soo doontay maaligii ui waa shaygaygii isii ayaa ninkii wuxuu yidhi waa kii dhintay shaygaagii lama hayo iddacaa talafaha wuxuu sheegtay ina shaygii dhintay walam yadkur sababan oo maxaa dilay waar naga daa hadalkoo shaygaagii waa kii dhintay ma hayno annagu shaygaagii socoy aw dakara low sababan khafiyan ama wuxuu u sheegay sabab qarsoon ka sariqati wuxu uhi waa kii habeen lai soo dhacayoo waa kii shaygaagii la xaday sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayuunbaa loogu rumay ninkaa muudaca ee la wadeecadhigay unbaa la odhan haye bismi illah inay dhimatay ku dhaarun baa la odhan ijmaac baana loo hayaa sida uu soo naqlinaya calimka weyn ibnu mundir maxay isaga ayaa aaminay bacdamaaba uu aaminu u dhiibtay dee inuu u rumeeyaa ayaa laga maarmaana waayahay wain dakara daahiran sabab daahira ayuu sheegtay sababtu sabab qarsoon maahay waa sabab daahir ah ka xariiqin waaba dab iyo gubad oo kaluu sheegay wuxuu yidhi waa kii dabqabsaday ay gubatay